العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله adaakani baabu hawaabi alcabdi addoonka bal ajriga iyo sawaabka uu yeelanayo iyo sawaabkiisa baabkii weeye wa ajrihi waa isla macnuun sawaab iyo ajriga idaa nasaxa hadduu u naseexeeyo lisayidihi ninkii sayidkiisa ahaa oo khidmadiisi iyo adeegiisi dee uu fiicneeyo wa axsana uu fiicneeyona cibaadatullaahi oo dee laba xaq baa imaka kuba kulmay xaq waa xaqii ilaahay kuba lahay xagga cibaadadiisa iyo xaqan dee addoonnimadani keentee sayidkiisa ku leeyo labadaba hadduu fiicneeyo bal ajriga badan uu yeelanayo ayuu baabkiisii yahay xadaثna yaحya bn yaحya qaala qarأtu عlى malik can naafici can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi ina alcabda addoonku idaa nasaxa hadduu u naseexeeyo lisayidihi sayidkiisa wa axsana uu fiicneeyana cibaadat allahi ilaahay cibaadadiisa falahu waxa u sugnaaday ajruhu ajrigiisii maratayni laba goor ajrigii waa loo laablaabayaayo labanlaabayaayo wuxuu yeelanayaa laba ajri buu yeelan oo labadan xaqee wada gutay si fiicanna u wada gutay taas buu ku yeelanayaa ajrigan mudaacafka xadiid kolle duruqo xooga ayuu yeelan ama laba xadiis oo kalena way raacayaan oo abu hurayre labaduba xadiisyadiisiia laakiin markaa horta mar baan kusoo yar wada noqon doona waan israacinaynaa waxadaanii زuhayr ibnu xarbi ومحamed ibn الmuثنى qaala xadaثna yaحya wahuwa اlqaطaanu xa وxadaثna ibn numayri qaala xadaثna abi xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna bn numayri وabu usamata kulhm can cubayd الlahi kulhm waxa weeyaan waa dee markii hore yaxya alqadan iyo cabdالlahi bn numayr halkan waa mar labaad buu cabdالlahi bn numayr soo noqday abu usama xamaad ibn usama waa saddexdaas buu leeyahay saddexdooduba xadiidka waxay ka wada warinayaan can cubayd الlahi وxadaثna hاrun بن سacيidi الأyriي qala xadaثna بن وhb qala xadaثnii usamaة جamيiعا can naafiعi jamiican xaalayiin bay warameen labadana can naaficin naafic oo jamiicanna waxa weeye kuwii hore waxay saddexdii hore aan soo aragnay inay cubaydullaahi kaba warinayaan ibn cmar maanta sanad labaad buu dib ama dariiq kale ayuu soo celiyey mslim oo ku joogsanaya usaama usaamahana waa nin aynu hore usoo araragnay usamat bnu zayd allaythi saxaabigii jaliilka ahaa ee xibu rasuulilahi wabnu xibi bay isku magac yihiin isagoo atbaacu taabiciintii haba noqdee usamat bnu zayd zayd allaythi jamiicanna wuxuu wadaa isagan usaama iyo cubaydullaahi weeye eeg usaama iyo cubaydullaahi oo markii hore saddexdii hore cubaydullaahi bay ka warinayeen imaka ninkani cubaydullaahi buu la simayay markaa usaame iyo cubaydullaahi ibnu cumar ayuu jamiican ay wada noqonaysaaye labadoodaasna can naaficin naafic bay xadiid ka wariyeen marka adigoo xadiidkii naafic baa warinaya naaficna ibnu cumar naaficna waxaa ka warinaya laba nin sanadkan waa usamat ibnu zayd iyo cubaydullaahi ibnu cumar marka usamat ibnu zayd isaga cabdullaahi ibnu wahbi un baa kaba wariyey halkan dariiqan aan hayno cubaydullaahina saddex baan haynaa ka wada wariyo oo dee adigu intiiba muslim baa kasii wada warinaya walow waa sida kaga warinayeen can naaficin can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalama bimithli xadiidi maalikin oo xadiidkii maka maaliki aynu kaba soo baxnu naafic ka warinayay ayaa xadiidkan usaame iyo cubaydullaahi iyaguna ay naafic ka warinayaan uu laba mid yahay dee laftigiisina waa taa imakaan ka soo baxnay xadaثna abu الظaahiri وxarmlة بn yaحyى qala akbarana بn wahbi qala akbaranii yunuس can ibni شihaabi qaala anahu qaala ibnu شhihaab baa wuxuu yihi samictu سacيid bna الmusayibi yaqulu xaalu ku qowlayo qaala abu hurayrata oo saciid ibn musayib buu ibnu shihaab ka warinaya waana laba taabici markaa kala warinaya saciidna wuxuu xadiidkan ka warinayaa abu hurayra oo dee waxa weeyaan dadkii axaadiistiisa aada u badsadayna uu ahaa xididnimana way ka dhexayso ina abu hurayra ayuu qabayba saciide qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam abu hurayra yihi rasuulkii ilaahay baa yidhi lcabdi lmamluuki addoonkii lalahaa almuslixi ee wax hagaajinayay lafti bukhaari halkan asaalix baabay ahayd mamluukna waxa walow cabdi de makaadana almamluuk baa lagu sii sifeeyey waayo in cabdiga kal ruuxa xorta aanayna dhammaanba addoommo ilaahay baynu nahay ruux kastoo inaga inaga midi waa cabdun lilaahi subxaanahu watacaala oo ruuxii xorta ahaana cabdi waa lagu idlaaqaa laakiin halkan muraad maaha almamluuk markaa sifadu waa taas idaaxeed iyo bal si loo saaro inoo loo ogaado inaan cabdigan loogaba jeedin dee macnahan ah addoon ilaahay dee ruux kastaana addoon ilaahay weeye kii xortaana waa la odhanayaa haddaba almuslixi oo dee wuxuu hagaajinaya cibaadadii rabbigii saa lafdiga hore ama xadiidka hore aan kusoo marray ibnu cumar khidmadii iyo adeegii sayidkiisana waa u naseexaynayaayoo qishi iyo khiyaamiya waxaasna kulama dhaqmayo waanu fiicnaynayaa bal taas khidmadiisii ka ajraani laba ajriba u sugan wuxuu yihi marka abu hurayra waladii nafsu abi hurayrata biyadih waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu abi hurayrata abi hurayre naftiisu biyadihi gacantiisa ay kuba sugan tahay lowla ljihaadu haddaanu jirin jihaadkan fii sabiili llaahi sabiilka ilaahay lagu jihaadaya ajriga badan leh walxaju isaguna xajkan dee iyadana aanu jirin iyo wa biru ummi hooyaday ixsaankeedan aanu ixsaan falayeen u adeegayeen u shaqaynayo taas taasi haddaanay jirin laxbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto walxaal ana mamluukun anigoo addoona anaa abu hurayra waa kan wariyey rasuulka ilaahayna ka maqlay xadiidkan ah addoonkaas isagoo xaqii ilaahayna gutay xaqii sayidkiisana gutay inuu laba ajri yeelanayo waa fadli badan iyo ajri badan haddaba ajriga waa dee isagoo badan dee abu hurayra doonayaba inuu helo ayaa wuxuu leeyahay haddaanay iga manci yahayn arrinkan ah jihaadkii iyo xajkii iyo birigii waayo jihaadkiina iyo xajkuba labaduba ruux mustadiica ayay ku waajibaan oo lagu kalifaa addoonkiina mustadiic maaho jihaadna waajibkuma aha xajna walow dee hadday tagaan uu ka ansaxayo oo laakiin faradkii xataa islaamka kama ridaye xajkiina isagii waajibkuma aha marka addoonnimadii jihaadkiina way ka hor joogsanaysaa xajkiina way ka hor joogsanaysaa xagga hooyadiina ee kol haddii xaq dad kale ay ku tacalluqeen oo xaqan sayidkiisa ah waxaaba dee ku adkaanaysa awqaada qaarkeed waxyaalo bal masalan wixii ay u baahnaydeen nafaqadeedii iyo khidmadeedii iyo mu-aanteediiba inay wax kala isaga raqabadiisa ay ku ama dee isagiiba uu kuba mashquuliya taas baa ku adkaan ama aanuba suurtogelahayn marka haddaan umuurahaas iyaguba ajriga weyn iyo fadliga weyn li aanay jirin waxaan jeclaan lahaa si aan labadan ajri u helo an amuuta wa ana mamluukun inaan dhinto anigoo mamluuka bal in abu hurayra kolley hooyadii kitaabka inoogu dambaysaa way islaamtay waana saxaabiyadu walow isagu ka islaamnimo horeeyo xataa malaa madiine ay la timi iyadoon islaamin oo rasuulka ilaahay uu yimi uhi hooyaday u duceeyo markuu u duceeyey dabadeed ee u laabmay baa ilaahayna uu soo hadiyeeyo islaamto waana saxaabiyad magaceedana umayma ayaa la yidhaa maymuunana waa la yidhi laakiin fadaa'il markan gaadhnaan bal arrintaa islaamkeeda kitaabkay kuba iman doontaa haddii a la yidhaaho islaamkeedu wuxuu ku sugan yahay saxiixan aan hayne saxiixa muslim bal markaa oo taas weeye arrimahan uu sheegayna dee ruuxii addoonka kol hadduu khidmo sayidkiisii ku mashquul yahay umuurahani uma suurtogelayaan ama dee waxa weeyaan kolna maba saarnaba barhkoodna ma saarna markaa kuwaasi haddaanay jirin waxaan jeclaan lahaa si aan labadan ajri u helo addoon inaan ahay inaan dhinto xadiidkan aan hayno bukhaarina uu la wariyey muslim waxaana bukhaari dhacday halkan imaka lilcabdi lmamluuki asaalix ba haba ahaatee ajraane والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك وعبارة إما كينوتا لي والذي نفس أبي هريرة بيده بخاري وحا ما وحا بدل كان دعايهم والذي نفسي بيده ظاهر كي عبارة هي السياق نوح النقضي إن حديث كي مرفوع أي كوامتاي ووحا بدي لو فأما لقب فهمي وظاهر كي النقضي سيوح رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه أرن كان لإيهي أو لإيهي داني أمورها سجرين waxaan jeclaan lahaa bay noo macno kalamkii rasuulka ilaahay ay tahay bal de aimada qaarkood baa taas iyagii kuba xambaaray u maleeyo waxaa raggaa kaba mida khadaabi oo kale ay hadaladiisii ay kaba mid ahayd ilaahay subxaana watacaala waa leeyahay dadka asfiyadiisii iyo ambiyadiisii ahayd inuu kuba imtixaano dee wuxuu isagu iraadeeyey kaba mid tahay riqi waa isagoo cibaaradan kaba dhaqaaqay laakiin riwaayadan muslim maxay inoo faa'iideysay laftigaa bukhaari dhacay waa mudraj oo dee culimaduba kutubta musalaxa way kusoo qaadeen markay mudraja kaba hadlayaan oo sidaa bukhaari uu ku yahay waa mudraj oo xadiidkii marfuucayd waxaan ka mid ahayn baa iyadoon laga soocin laga faslin la raaciyey ee waa kan riwaayadan muslim ay kala faslisay ee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hooye u noolu markaa yidhaaho wabiru umina mabay jirin taas oo waaba daahirka xadiidka macnihiisana waa wax laga fahmaye bal waxaan leenahay riwaayadan muslim waxay inoo caddaysay bukhaari riwaayadiisa in idraaj uu ku sugan yahay dee isna xadiidkan ha laba wadaagsadee bal waana barhkood waatay u maleeyeenba taasba weeye oo riwaayadan baa inoo fas inoo caddaysay xaggan xajkana wuxuu leeyahay oo uu leeyahy walxaju wuxuu halkan shaarixu leeyahay xajkan uu ujeedaa waa xajkii tadawuca ama kii sunno ahaa sababtuna waxa weeye dee xajkii xajatulislaam xajatulwadaac buu joogay rasuulka ilaahay buu la xajay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkana mar dambuu leeyahay oo kaasi uu kaba dhacay markaa in dee xajkan in kol hadduu xajku tadawuc yahayna haddii ruuxii ay u gudboonaadaan hooyadii birigeeda iyo xaj tadawuca uu tago iyada birigeeda ka adag ama waajib baabuu noqonayaayo dee waxa weeye markaas xajkii birigeedii baa laga horreysiinaya kol hadduu xajku tadawuc yahay sababtu birigeedu waa waajib xajkina tadawucba weeye kolley shaaficiyada iyo maalikiyadana kol madhabkooda ah hadduu xajku waajib yahay dee waalidku oo ruuxan farad lagu yeeshuu waajibkii gudanayo waalidku kama mancin karo hadduu yidhaaha tegina dee uu iska soconaya waayo waajib baa saaran faradkii kol hadduu mustadiic yahay laakiin xajku hadduu sunno yahay oo waalidkii uu manciyu idhaamay oo uu diido waayo birigooda kaba horeeyo oo waxay suuradaa leeyihiinba aba aabihii ama hooyadii way leeyihiin waladkoodii inay u diidaan ama ay kaba manciyaan xajkii tadawuca xajkii laakiin waajibka ahaa iyada waa marka xajkan uu sheegaya waa xajkii tadawuc ahayd ee xagga jihaadka oo kalena dee isaga ruuxii maba saarna addoonkii maba saarno taas buu leeyay fadli weyno ruuxii waa leeyahay oo addoonkii kaba maqan halkan hadduu laba ajri helay dee fadligan acmaashan kale dadka axraarta ay laba yimaadaan ee ajriga badan lehe isagii aan saarnayn ama aanu laba iman ahayn ajriga uga imanaya iyaga labadan ajri oo isagu helaya uka u kabaya ama ay kagaba badnaan karaane laakiin xadiisku wuxuu inoo tilmaamayaa ama inoo faa'iideynayaaba addoonkii saalixa ahaa markaa xaqii ilaahayna u qumay sayidkiisiina u naseexay oo marka ay addoomuhu jireen bal fadliga uu leeyahay taasba oo dee riqinimadiina waa arrin kaleo kuba sugan waa kan camalkan badanna laba yimi khidmadii sayidkiisna aanay ka shuqlin xaqa ilaahay kalley anigoo cibaara ii yartaa la qolooyinkiina sharaxaysta markuu xadiidka hore qabanayaba meelaha ugu horeeya fiihi fadiilatn daahira lilmamluki اlmuslix wahuwa naasixu lisayidih والqائm بcibaadaةi رabi اlmutawajibaةi عalayhi mutawajiba saasaa idin taaladayda mise almutawajiha baa taala saasaa sax aniga kayga waa kiina almutawajibati tawajabana markaa dee waxaa laga yaaba lafdu luqa ahaanba tawajaba markaa uu waajibay waa almutawajihati kolley saa idinka waa dee markaa cibaadadii rabiye ku jihaysatay noqonaya almutawajiba aniga ii dhacday oo waa lafti aan markaas sax weeye kol haddii idinka idin caadi tahay wuxuu yihi bal marka qaala wuxuu yihi maqaaladan faacilkeedna zuhri weeye xaf nu xajar baa saa inoo bayaamiya halkan sharaxa iguma sugna laakiin xaf nu xajar baa fatxulbaari walow aanu lafdigani dee isaga kitaabka ku sugnayn laakiin waa markuu arrintan ka hadlayay idraajka riwaayada bukhaari dhaca iyo riwaayada muslim iyo riwaayaad kaluu sheekhu sheegay oo uu dee kala fasliyo ismaaciil iyo qolooyin kale ay leeyihiin ayuu ziyaadadan soo qaaday riwaayadan inoogu sugan ibnu wahb can yunus can ibni shahaab odatuuli qaala yacni zuhriya isagaa markaasaan kaba qaadanaynaaye zuhri baa qaaladan leh oo qaala zuhri baa wuxuu yidhi wabalaganaa waxaana soo gaadhay ana abaa hurayrata abaa hurayra lam yakun inaanu ahayn yaxuju mid xaja xataa maatat ummuhu oo waa xajkii dee tadawuc ahaa xajkii hore waajibka waa xajay rasuulki ilaahay buu la xajay ee waa markii dambe hooyadiisii oo dee uu khidmaynayo u adeegayo berigeed sababteed ayaanu ahaynba mid xaja lisuxbatiha waa liajli suxbatiha waa lisuxbati ummih hooyadii dee suxbadan uu la saaxiibayo u khidmaynayo u adeegayo taas waxyaalahay u baahnayd oo uga qumayo taa daraaddeed baanu u xaji jirin وxadثnي qال أbو الطاhر في xadيiثihi للcبد المصلح وlam ydkr الممlوكa waxay tahay intana msلm ama imaamku laba sheekh buu leeyahay xadiidka uu ka wada maqlay mid waa abuلطاhر أحmed midna waa xarmlaة بن yaحyا marka lafdigii xarmla للcبد الممlوك المصلح أjrاni buu ahaa أma abuلطاhir isagu halkaa almamlukide oo aan sheegnay waxay inoo faa'iideynaysaa halkan kole dee cabdi ma jirto ayaa laftigiisa ama riwaayadiisa la socona wuxuubuu yihi lilcabdi lmuslixi ajraani de bal maala mamlukna waa waxay inoo faa'iideynaysaa halkan waa ta aan soo sheegnay walam yadkur ilmamluka وxadثnي زhير بن حرب qال xadثnا أbو صفوان الأmوي qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاب بhda الإسناaد wlam yadkur balagana wamaa bacdahum macnaa waa xadiid kaloo dariiqii suhri ah ee markii horeba yunus baa ibnu shihaab ka warinayay imikana yunusun baa warinaye laakiin riwaayadii hore cabdullaahi ibnu wahbi imaamkaas ku ahaa ninka yunus kaba warinaya riwaayadan aan haynana abu safwan alumawiyu ayaa ka warinaya oo waxa kala duwan raawigii yunus markaa ibnu shahaab markaa dariiqa dambe abu safwan uu kuba sugan yahay intan dambe ahayd qaala wabalagana ana abaa hurayrata ilaa akhiri اlxadiid ama ilaa akhiri laf intaasi kumay sugnayn riwaayada uu abu safwan yunus kaba wariyay yunusna ibnu shahaab ee cabdullahi ibni wahbi riwaayadiisay kuba sugantay abu safwan waxaan filaya iyadoona inaga dheerayn baan soo maray laakiin dee xajna kusoo maray kol haddaanu inagu badnayn waxaa laga yaabaa inaanan waxba idnimo weydiinayo inaan hore loo dabdinayo abu safan san horeba usoo sheegay cabdullahi ibnu saciid ibnu cabdimalik ibnu marwan baa la yidhaah waa nin dee atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid aha malaa labadii boqol ee hijradu dhintay oo magaciisa cabdullahi ibnu saciid baa la yidhaah awowgii markaa wuxuu noqonayaa ninkii dee khaliifadaba ahaa cabdimalik ibnu marwan baa u awowa oo waa cabdullahi ibnu saciid ibnu cabdimalik ibnu marwan kaasba weeye asalkiisii hore reer dimashq ba markii dambe makuu degay abu safan alumawiyu oo de alumawiyuna nisbada waa nisba ilaa bani umaya waa reerkoodii وxadثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmashi can abi صaalixi can abi hurayrata qala anahu qaal abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yihi idaa addaa hadduu guta alcabdu addoonku xaqallahi ilaahay xaqiisii dee xaqa ilaahayna xadiidkii mucaade kitaabulimaan aan kuba soo maray atadri ma xaq اllahi calى اlcibaad wa an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shayئa taas bay ahayd oo rasuulkii ilaahay baa yihi taas xaqa oo ilaahay ku leeya addoomihiisa marka waxa weeya de waa inuu cibaadadiisii fiicneeyo isagoon rabbi uba shariig yeelin taas baa xaqa ilaahay gudashadii noqon xaqa mawaalihu iyagana de waa wixii keenaysay de waa kolley waa asyaadiisii khidmadoodan iyo adeegoodan iyo waxaastay keenaysay weeyaane xaq ahayd kaana lahu ajraani hadduu labadaa xaq guto cibaadadii rabbina fiicneeye iyagana uu naseexeeyo khiyaamiyo qishi iyo waxyaalaha aanu kula dee bal masalan joogin lahu ajraani laba ajri baa usugnaanaya oo ajrigii oo de waa ajrigan mudaacafka ah labana xaquu wada gutay oo bal matalan jaanibkaa marka leega ruuxii xorta ahaa ee ilaahay xaqiisun gudanaya xaq kaloo raqabadiisa ku tacalluqday oo guda guta aan u jirin dee ajrigan wuu la dheeraanaya saas baana tamanigaa hore ee abu hurayraba keenay qaala abu hurayra wuxuu yihi faxadatuhaa kale damiirka walow dee daahirku waxaan laha faxadatuhu oo xadiidkan baan ugu warramaye riwaayo ahaan baan u celaynaa riwaayadan imaka aan rasuulka ilaahay kaba wariyey waxaan ugu warramay oon u sheegay kacban ninkii kacab la odhanayey kalley kitaab liimaan waa inoogu horeeyey dee kitaabka riwaayo kuma lehe waa dikriye un oo waa kacb alaxbaar ninkii la odhanayay kacb ibnu maatic abu isxaaq oo naasalkiisii hore dee reer yamaneed ahaa kutubta horena aqoon aada iyo aada u weyn u lahaa mala asalkiisii hore waa yahuudi sooba islaamay waktiyadii cumar iyo kollay khilaafadii cusmaan baanu dhintay isagoo malaa boqol gaadhay oo aada u weynaaday de waana kan marka la eego akhbaartan israa'iiliyaadka ee kutubu tafsiir iyo kuwaas iyo kutubtan qisasta iyo kuwa badan aqdaabta ragga ugu waaweyneeda bal masalan wax iyagii laga wariyey wax lagu darayba oo loo siyaadiyey oo loo nisbeeyeyba isagiyo wahab ibnu munabihi oo isna reer yamanada hamaamkan xadiidka dambe warinaya walaalkii ahaa iyo ba raggaasa aqdaabtiiba ahayd marka la eego akhbaarta israa'iiliyaadka ahe bal isagaan ugu warramay arrinkan faqaala kacbun kacab baa wuxuu yihi laysa calayhi addoonkaas sidaas ah korkiisa maaha nin xisaabun xisaab walaa calaa mu'minin ruux mu'minana xisaabi korkiisa ma ahaanin mushidin macnaa dee de hanti yar weeye ama qaliil almaalba bal kacab waa ninkaan soo sheegayna waa kacb laxbaar kacb ibnu maatic abu isxaaq alximyari waa reer ximyari asri dee diinta ahbad markii dambe haba soo islaamo in abu hurayra un maahae dee dad waaweyn xataa cumaroo waxyaala weydiiye ama kaba war dee waa akhbaar kale un waxay iyo saxaabo kala duwan sida cabaadilada iyo taasi way jirtayba laakiin ma haddii axaadiis marfuuca in iyaga ay kaba wariyeen tanna halkan waxay leeyihiin un hadalkan uu isagu yidhi ee uu kacab yidhi anahu waxaa suurtagalana wey oo qaadiciyadna waa ugaba horreeye akhadahu bitawqiifin laakiin tawqiifkan kama dhigayna imakasta marka la eego saxaabigii aan akhbaarta israa'iiliyaadki waxyaalaha ama kutubta hore macrifo u lahayn hadduu waxaan ijtihaad lagu ogaan karin oon ra'yi iyo ijtihaad aan majaal kuba lahayn uu sheego waxay odhanayeen xukunkiisu waa marfuuco kolley tawqiif baa jira isaga waa nin akhbaartaa yaqaanay kutubtii horena aqoon badan uba lahaa wixii dee haddii tawqiifkiisa bal matalan kutubtii hore uu kasoo qaatayna dee imika halkan wax xujo inoo noqonaya maaho imika tawqiifkii ma odhanayno cibaaradan dee imaamyadani ay yidhaaheen waxaan xukmu rafci buu iskaba yeelanayaa haddii dee ina isagii waa akhbaartii uu kaba warramayena waa suxuftiisi iyo waxyaalihii buu kaba warrami karaaye arrinku waxa weeyaan waxaa suurtagalana inay ijtihaadto dee ruuxan kol hadduu ajriga badan yeeshay xasanaadkiisii ay kaba bateen sayi-aadkiisii bal matalan waaba kanoo faman uutiya kitaaba biyamiini fasafa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalib ilaa ahlihi masruuc kol haddii dee xasanaadkiisu ay bataan oo kaleo kitaabkiisii midigtii laga siiya xisaabta sugaysaana waa xisaab cardi uun waana ruux badbaado waa jaanibka kol haddii xasanaadkiisu bateen waa taasun bay noqonaysaa lakiin waxba dee ta'wiili waa hadalkiisii un kacbi baa saa yidhi inagu waxaan haysanaa xadiidkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laba ajri inuu leeyahay addoonkaas isagu labadaa xaq wada gutay lafdigani musidna waa taan soo sheegnay oo wuxuu sheekhu leeyahay almusidu bidami lmim waiskanisaayi wamacnahu qaliil lmaal oo xagga luqada waxaa la yidhaahaa imika ashad arajulu yusidu walow ficilku uu rubaaciyey haddana dee laasim ahaan ba uu yahay macnaa ashad arajulu yusidu waa idaa qala ishaadan idaa qala maaluhu weye ashad arajul macnaa xoolihiisii baa yaraaday weeye uu xoolo yareeyey una xoolihiisii baa yaraaday oo waa laasim ahaan ficilku ashay zahiidna kaanahu yuzahidu waxaan filayaa inaan mooyida inaan soo aragnayno ama yuqaliluhaa laga yaabo halkii dee inay kasoo arortay axaadiii saacatulijaaba barhkood oo kaanahu yuzahid macnaa yuqaliluha waa ashay zahidna waa shayga yar waa waxa aan qiimo sidaasa lahayn qaliilkaa shay zahiida la yidhaha waxani waa zahid waa shay laga zaahido lagaba jeestan buu macnuu noqonaya bal hadalku ruuxii muؤminka ee qaliil almaal ee wax lagu xisaabaaba aanay jirin isagana xisaabi korkiisa ma de malaa macsiyo kaliya xumaan kaliya waxyaalaha dee xisaab hadduu sameeyo xisaabti way jirtaaye kol haddaanu maalba lahayn xisaabtii xagga maalka iman jirtay ayaa meeshii aan korkiisa ahayn baabay noqone lakiin muhimku waa hadalka cab yidhi xadiiskii marfuuca waa ka وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna جرير عن الأعمش بhdا الاسناaد وxdثna محمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاq qال xdثna معمر عن hmام بن منبه qاaل hmام iبن منبه ba wuxuu yihi hada kani waa xadيiثkan uu sheegi doono ma kii weye xdثna uu noogu waramay أbو هريرةa أbو هريرة عن رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم fadakara wuxuu sheegay axaadiisa axaadiis buu sheegay minha axaadiista waxaa kaga mid ah dee abu hurayra ba axaadiis buu sheegay iyagoo dee waa axaadiis wada socotuu ka maqlayna hamaamo saxiifadiisii weeyaane wa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam axaadiista waxaa kaga mid ahayd dee halkan abu hurayra wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh nicima lilmamluki an yutawafaa yuxsinu cibaadaة اllahi wa صaxaabata sayidihi nicima lahu nicima waa adigu nicmo un ficilkii dee bal madxiga iyo taa loolaba imanayay waxaana kollay luqaad intaba qur'aankana waa la aqriye dhowruu kuba yimaadaayo mid waa san inoo taalo nuunta iyo cayntaba in la kasriyo miimtiisiina nicmo oo dee ma iyado bal matalan ama tamiis ha dhacdo nakiro ha ahaato ama faacilkiiba haba ahaato labada wejba ay kuba baneeyaane ayaa miimtiisii laguba idqaamayo nicima qur-aankana waata ay kuba soo iyadana qira'adaasi way nooguba timi iyadoo laba yidhaaho nacima oo nuunta la fadxiyo cayntiina laba kasriyo miimtuna way shadan tahay bal taasna waa iyaduna luqo kale oo lafdiga ama ficilku leeyahay qur-aankana laba aqriyay iyadoo nuuntii iyo cayntii mee nuunta inta la kasriyo cayntii la sukuumiyo bal taasna iyadana waxa weeye waana qira oo gees kalena waa luqo dee luqaadkii kaba mid ah marka waxa uu rasuulkii ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh nicima ay nicma shay-an waxa u fiicnaaday shay ama waxa weeye bal haddii aan dee iyadii tamiis kaba dhigno haddii aan idhaahno dee nicma shay oo maadii ay faacilkiiba tahay oo waxa fiicnaaday shay shaygaas oo lilmamluuki mamluuk u sugnaaday ku la leeyahay oo waa kan maqsuuskiina oo maxay ah maqsuuskii madxigu an yutawafaa in isaga ruuxdiisii la qabto yuxsinu xaal uu fiicnaynayo cibaadat allahi ilaahay cibaadadiisa iyo waصaxaabata sayidihi ninkan sayidkiisa ah suxbadiisa uu fiicnaynayo oo macnaa waxa aada u fiican oo shay aada u wanaagsanba ah ruuxii mamluugaa markay noqoto isagoo dhinta cibradu waa bilkhawaatim una waa khaatimada acmaasha isagoo dhinta iyadoo uu fiicnaynayo cibaadada ilaahay suxbada sayidkiisana uu fiicnaynayo macnaa ay geeridu u timaado isagoo xaqii ilaahayna gudanaya xaqii sayidkiisana gudanaya taas baa wax aada iyo aada u fiicanba ah oo dee addoonkaasi leeyahay ama ruuxa mamluugii helayo nicima lahu macnaa waxa weeye taas ayaa shay aada u wanaagsan ahaatay oo nicima lahu macnaa kaas baa u fiicnaaday oo wax dee uu ruuxaasi helaba oo ah inay xaaladaa geeridiisa oo ku sugan ugu timaado macnuhuna markaa waxa weeyaan u wataa aynu soo maray oo sababtu waxa weeye laba ajri buu yeelanayaa oo dee waaweyn oo uu labadan xaq u gutay ku wada yeeshay sidaan axaadiista hore kuba soo maray bal baabkii uu inoo dhammaaday kolley waxyaalihii xadiidka inooguba sugnaana waa ta aan sooba sheegnaye khulaasaduna waxa weeyaanun bal dadka mamaaligta waa waqtiyaday jireenba waxa weeyaan iyagu xaqii ilaahayna gudanayo cibaadadii ilaahay waxaan kale ee ay kuba shuqlooyin aanay kaba jeedin waa wixii cibaadada ilaahay kaba saarnaayo dee jihaad ma saarno xaj ma saarne waa waxyaalihii kale salaadii iyo soomkii iyo dee maalu markaa leeyahayna ma jirto la yidhaaha sakeyabuu bixinayaaye bal waa wixii isaga bal matalan uu dee isaga saarnaa ee xaqa ilaahay iyo cibaadadiisa ayd fiicneeyey dadkan uu shaq markaa addoonka u yahayna u naseexeeyey ajriga aada iyo aad u badan ayuu leeyahy oo laba ajir ajir mudaacafuu yeelanayaa labadan xaqu wada gutay ayuu kuba yeelanayaa bal taas baa iyada inooguba sugan dee waxaana macnuuna maha da arrinkan in dee islaamku isagu kii dee laba yimi kollay malaha hore in yar uga soo hadla cidqina addoomahan iyo addoomuhu iyagoo adduunyaduba ay dee dafkaba yihiin oo bal dhaqaalaha dadka iyo shaqada iyo xoogsi markaa xoogga dadka u shaqeeyaaba ay dadkaasun yihiin baa islaamku yimi islaamkuna aada iyo aad wuxuu ugu dadaalay sidii dadkaa looga xoreyn lahaa tashawufka iyo dee bal matalan islaamku jaanibkaa bal matalan iyo sidii uguba dadaalayana waatan soo aragnay caawna inoo dambaysay axaadiis aynu soo marru soo wada celinayo sideedii usoo celinayo xataa haddii uu ruuxii wax lahaa ama cid ay shuraako ku ahayn qeyb xoreeyo islaamkii uu kuba qasbayo inuu intii kalena xoreeyo bal matalan acmaal kala duwan oo kafaaradoodu ay tahay xataa ladmadii dhirbaaxadii laba dhirbaaxa iyo kafaaradii yemiinta iyo tii dihaarka iyo tii qatliga iyo bal taas iyo tii soomka oo kale iyo waxyaalo kala duwan oo iyagana kafaaradoodii uu kaba dhigay cidqi waa si dadkaa looga xoreeyo iyo haddana arrinkii dadka uguba yeedhay oo haa fadliga badan lahaayo ruuxa addoon xoreeye in isagana ilaahayna kaba xoreynayo taasna dheeroo tii tabaruciyo tadawicii ahayda bal taas baa jirto haddii dee si islaamku isagoo weliba manaabicdii horena wixii laygu yimi mooyaane meelihii ay addoomuhu ka iman jireen dee waxaan dadka hore jiray ahayn iyo waxaan suuradii bal matalan muslimiintaba lagula dhaqmayo xaggii dagaalka ugaba imanaya aan hayna manaabicdii oo dhan iyo meeluu ka iman jiray uu joojiya islaam dee waxay ahaydna markaa malaa muddo hadday saa ku socoto inay wada yaraan lahaayeen dee markii dambe haddana waxyaalo kale ayaa dhacay oo dee arrinkii uu noqday dariiqii iyo tawjiihii islaamka markii lagaba maydhay inuu batee maha macnuhu in dee islaamku kan dee cidqigii ama addoomihii iyo dadkii uu kuba sugayo isagu wuxuu laba yimi ay tahay laakiin muhimku wixii jiray ayaa dee bal matalan ruuxu ee waaqica ahaa bal xoreyntiisu waa gaar kale eh haddii uu xaqii ilaah iyo xaqan uba guto ayuu ajriga mudaacafkaa yeelanayaa dee umuurahan isagoo addoonnima ay jirto hadoo wax kale kuba shuqloon markuu xaqii ilaahynaba ilaaliyo waa axaadiiatay nooguba sugan baabu man actaqa shirka lahu fii cabd baab dheer weeye axaadiisa uu sheekhu soo celin doonaana waa axaadiis aynu soo wada marnay waxaan xadiidka ugu dambeeye bal aan ahayn waa axaadiis aynu soo aragnay waxaanad moodaa muslim kollay caadadiisii waxay ahayd axaadiisa inuu mar duruqdeeda meel ku soo arooriyo oo uu sidaas oo kale takraar ka badan ee abwaab kala duwan uu kusoo celinaya isaga caado umay ahayn walow dee aynu soo aragnay inay waxyaalo jiraan oo haddii kitaabkii la tatabuco waxoogaa majmuuco fiicani ay sooba baxayso laakiin arrinta yaree qariibkii waxay tahay iyadoona inagaba dheerayn oo dee waxa weeye nikaax dabadeed aynu cidqi soo aragnay nikaax dabadeed cidqi soo aragnay halkana umuuro kuba tacalluqsan cidqigii iyo mamaaligtii ay jiraan malaa dee daahirku waxay dhiyo xagga tartiibtu in baab keliya laga wada dhigo axaadiistan ee xaggaas ay wixii aan xataa soo marin sida kuwan imika aynu kala soo baxnayna inay kitaabkii cidqiga ay raacaan arrinta kale ee qariibkiina waxa weeye axaadiistii ku tacalluqsanayd hadduu ruuxu addoon qeyb uu ku lahaa uu xoreeyo in isagii uu markaa addoonkii isagii dee la odhanayo qiimihii kalena bixi kol hadduu helayo haddii kalena istiscayi aynu soo marray iyo waxyaalahaas oo axaadiis aynu soo marray duruqdeedii ah ayuu sideedii usoo celiyey u soo celiyey waana arrin aan caadadiisii ahayn marka axaadiisani waa axaadiis aynu soo aragnay horaan sharxeedii usoo aragnay walaad moodo duruq yar ziyaadiy un inay jirtay lakiin axaadiisu waa kuwii aynu soo maray mana dheereen bo dee kitaabuulcidqi un baaba kuma soo maray oo waa intii aynu dib u bilownay xagaagii dabadeed axaadiisii aynu soo maray imaam nawowi baa wuxuu leeyahay wacajabun min icaadati muslimin lahaa haahunaa calaa khilaafi caadati min gayri daruurati ila icaadata waxaa la yaab leh celintan muslim soo celiyay axaadiisii halkan uu kuba soo celiyey iyadoo wax daruuro oo keenay in la soo celiyo aanay jirin mana kala dheera sidaa daraaddeed joogsi badan uma yeelanayno waayo axaadiis aan nagaba dheerayn waktigan soo sharaxnay wuxuu ihi markaa muslim xadasanaa yaxya bnu yaxya kana waa xadiidku baabkaasna ku bilowday buu ahaa qaala qultu limalikin xadasaka naaficun can ibni cumara qaala waana tan raqam eeg aan kii horey noo socday raqamkii ugu dambeeyey kun iyo lix boqol iyo toddobiyo lixan buu ahaa imaka kun iyo shan boqol iyo kow laba saddex saasaa israaci doonta waayo axaadiisi aynu soo aragnay waana tarqiibkii moxamed faad cabdilbaaqi oo arrintiisa waxay tahay markuu kitaabkan raqamaynay maxamed faad cabdilbaaqi markuu xadiisku mukarar yahay raqamkii markii ugu horreeyey uu kusoo maray ayuu bal masalan un dib ugu dhigtaayo o raqamkii unbuu dib u siiyaayo raqam cusub oo baabkuu leeyahay ama halkan uu kitaabka kaga jiro taasuu leeyahay sida markan uu dee bukhaari oo kaleba isagaa tarqiimiye taa iyada bukhaari mukararaadkiisii way wada socdaanoo san oo kale umuu tirin baabka uu ku yimaadona raqam cusub unbuu leeyahay haddana hadduu soo noqdo raqam cusub buu leeyahay hadduu labaatan goor soo celiyo labaatan raqam unbuu kala yeelanayaa isdaba socdo aan kii hore ahayn lakiin muslim waa siduu yeelo wuxuu yihi markaas qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam qultu limalikin xadasaka kollay hamsadii sifaamku way qadaran tahay oo macnuhu waxa weeye axadasaka ma waxa kuu waramay naaficu naafic baa kuu waramay horaynu asluubkan oo kale marar kala duwan soo maray markii horena siiqadaynu kuwa soo maray weeye iyadoo sidan un ay ahayd qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam man actaqa ruuxa xoreeya shirkan qeyb shirkan iyo nasiiban iyo shiqsan iyo shaqiisan oo labaduba shiqs iyo shaqiis ba inoo dambeeya waa macno keliyo waa qeyb un qeybtu shardi maaha inay isleeg yihiin ee hadduu dee bal masalan qeybtiisu badan tahay ama qeybtiisan uu xoreeyey yar tahayna waa xukunku waa kan un xoreeyo shirkan lahu fii cabdin waa nasiib ugu sugnaadiyo qeyb addoon fa kaana lahu uu u sugnaaday maalun xoolo xoolahaasoo yabluqu gaadhaya thaman alcabdi addoonka lacagtiisii waa marka qeybtiisii waabu xoreeyo dee looma baahnabe waa intii hadhay ee dadka kala lahaayeen marka la qiimeeyo hadduu haysto wax intaas dee uu mathalan dee waxa weeyaan goyn kara uu haysto quwima calayhi waa la qiimeynaya wa calayhi cala almuctiq kan wax xoreeyey qiimat alcadli qiimo cadaaladii ay ku sugantaho ujeeddadu nuqsaanna aan lahayn dee ziyaado isagii wax lagu qaaleeyeyana aan lahayn faacdaa uu siinayaa ruuxaasi shurakaahu kollay sidan bay kuba dabdiyeen walow barhkood fawcdiya halkan ay idhaaheen markaa facdaa markay noqoto shurakaa waa mafcuulkii hore xususowna waa mafcuulkii labaadun shurakaau dadkii la lahaa hadduu mid yahay iyo hadday kaba badnaayeenba xusasahum waa jamcu xisatin xisana waa nasiibka uun iyo qasdiga weeye qeybtoodii iyo intii dee iyagoo qeybtoodiibuu siin waxay qiimaheedu gaadhay wailaa haddii aanay arrinku kaa aanay ahayn ilaadu waa intii shardiyada ahayd oo laadii naafiyada ahayd lagu idqaamay intii shardiyada ahayd oo laadii naafiyada ahayd laguba idqaamay taas bay noqon oo asalku waa in laabu ah macnuhuna waa maxay in lam yakun lahu maalun yabluqu qiimata alcabdi taasuu macnuu yahay haddaanu isaga u sugnaanin maal gaadha dadkan kale qeybtoodii qiimaheedii gaadha faqad cataqa waxa xoroobay minhu addoonkii kaba xoroobay ma cataqa intii xorowday unbaa xorowday oo intii qadarkii dee uu isagu xoreeyaa xor ah intii kalena dadkii lahaa haddaanay iyaguna ku tabaruc ahayn dee iyagii addoonnimadiibuu baaqi ku noqon oo mubacad baa u noqon barhkiina xor yahay barhna uu addoon yahay kol haddii aanu isagii u mucsir yahay bal wax ziyaadiina way noo dambaysaa xadiid kale inooguba iman horena aynuu soo aragno waa istiscihim xadiidka waynu soo aragnay waan soo sharaxnay waan laqbaynaya une xadaثna بن نmayri qala xadaثna abi aabihii baana ina نmayre isaguwa mحamed بn cabdالlahi qala xadaثna cubayd الlahi can naafici can iبni cmara qaala anahu qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalayhi waslm man actaqa shirka lahu min mamluukin facalayhi korkiisa waxaa rawxaas eg waa sida sharcigu ugu dadaalayo adooin xornimadan ayaa ah ruuxii si loo wada xoreeyaa ruuxii labaguba ijbaaraya inuu qeybtii kalena bixiyo kol hadduu isagu waxa weeye wixii uu kari karo oo wixii bixin karee facalayhi korkiisa waxaa cidquhu xoreyntiisii kullihii dhammaantii uu xoreeyo bal kullihii kolley kulluhu baa ii taalla ana waxaan filayaa idinkana nusqooyinka inay sidaasi wada yaalaan laakiin dee soo xaafidna halkan icraabo in damiirkan mudaafu ilayhiga cidquhu ku sugan ee u laamaya addoonkii ayay kullihii adkayn u tahay taakiid u tahay markaa damiirkuna majruur buu ahaa ama maxal jar buu yaalay waa mudaafu ilayhi kullihiina isagay taakiid u taho wax lagu rafciya imika oo wejkiisuba muuqdaa maba jirto wax imika halkan de wax hore uu marfuuco lafdigani uu taakiidkeedii uu noqda ama mu-akidkeedii oo aan nidhaahno craabtiisii buu yeeshay oo waa inay taabice isagiibuu ku raacayaa meeshii maba jirto oo wej kale maba laha xaafidna waatuu icraabo nusqooyinka sana haba dhaceen markaa maxay noqon facalayhi korkiisa waxa ah ruuxa cidquhu waa cidqu lcabdi weeye addoonkii dee inuu xoreeyo kullihii dhammaantii oo damiirkan cidquhu ayay kullihii taakiid ku tao waa addoonkii dhammaantii inuu wada xoreeyo uu qeybtii kalena lacagteedii bixiya ayaa korkiisa waa goorma in kaana lahu maalun haddii xoola uu sugnaaday yabluqu gaadhaya samanahu samantiisa gaadhaya ama lacagtiisii gaadhaya waa intii kale marka la qiimeeyo fain lam yakun lahu maalun haddii aanu ninkan mucsirba yahay intiisii waa xoreeyey laakiin intii kale wuxuu de markaa ma waxba ma haysto wuxuu markaa intaasna marka la qiimeeyo uu ku iibisado dadkii kale kaga soo iibsado ku xoreeya ma haysto cataqa waxa xoroobaya minhu min alcabdi maa cataqa wixii xoroobay ayaa xoroobaya kollay shuraaxda qaarkood ba maa cutiqata dambe kuba dabdiye laakiin waa dabdi aan jirin bay leeyihin culimadu bal ficilku cataqa waa ficil laazima mutacadi looma isticmaalo cataqahu lama yidhaaho laakiin maxaa la odhanaya actaqahu oo dee hamzaa la keenayaye ficilku sidiisa kale laazim weeyo cataqa uu xoroobeeye cataqahu oo ma dhow marka aan majhuul kaba binayno onu cutiqa marka ay kaba timaado de majhuulkiina ficil laazima kama imanaya ficil mutacadiu kaba imanaya markaas waxa weya ma jirte waa cataqa waa xoroobaya minhu ma cataqa وxadثna شhaybاn بن فروk qال xadثna جرير بن xاaزm عن نافع mولى cبداللahi بن عمر عن cبداللahi بن عمر o de cبداللahi بن عمر baa نافع xoreeye cبداللahi بن عمر ba qاaل qاla رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم maن اعتقى ruuxa xoreeya نصيiبا qeyb oo lahu isaga usugnaaday fي cabdina shirka نصيiبا شhaksina waa inoo dambeeya horena waa أxaadiiث aynu soo aragnay fakana lahu uu isaga usugnaaday min almaali maal xaggi qadru maa kii qadarkii yabluqu gaadhayo qiimatahu qiimihiisa gaadhaya oo in qiimihiisii gaadhaysa waxaaba cibaaraduna markay gaadhaysadu haddii uu qadar leeyahay maal waa leeyahay laakiin wixii qiimihiisii ama qiimihii nasiibkaa kale ma wada gaadhayso daahirka xadiidka waxa weeye suuradaa lama odhanayo intan ay gaadhay xore oo intan kusii dar intaadii inta aanay ku gaadhinna bes addoonnimaha ku baaqi noqota ee waa layska daynaya daahirka xadiidka taasa shaaficiyada laakiin agtooda waxaa iyada sixo badan madhabka maalikiyadana waa taasbe hadduu ruuxu qadar eeg wixii ma wada gaadhayaan kasoo qaad nis buu lahaa nis baa harhsan niskii wax wada gaadho ma haysto laakiin rubc kale ayuu bixin karaayo waa niska barhkii rubc kale sida ay salaasata arbac ay uba xorowdo iyaga waxaa cinda shaaficiya xadiidka daahirkiisu waa in laiska daynayo kol haddaana wixii wada gaadhayne laakiin shaaficiyada agteeda ta-asaxa maalikiyadana madhabkooda ah qadarkii uu muusirka ku ahaana uu kordhinaya iyadoo macnaa lagu dadaalayo un ama tanfiidan lilcidqi cidqigio e markaa intii kolba uu karayey intii aanu karaynun baa hadhaysa laakiin daahirka xadiidkuna waaba taas dee qeydku wuxuu keenayaaba intaas lakin iyaga waxay leeyiin tanfiidan lilcidqi bixasabi ilimkaan quwima calayhi haddaba waa la qiimeyn qiimata cadlin wailaa lafdiga ilaana waa ti marka dhaweyd aan soo sheegaya waxa ay tahay faqad cataqa minhu ma cataq waxadaثna qutaybaة bnu saciidi wamuxamed ibn rumxin can layt bni sacdi xa waxadaثna moxamed ibn musana qaala xadaثna cabdاlwahaabi qaala samictu yaxya bna saciidi xa waxadaثani abu rabiici waabu kamili qaala xadaثna xamaad wahuwa bnu zaydi xa وxadثnي زhayر بن xرب qال xadثna إسmاعيل yعnي بن عuرyة kilaaهma waa labada dambe xmاad بن زayd iyo إسmاعيل عan أyuba أyub bay kaba wariyeen haddana joogso xa وxadثna إسحاaq بن maنصuuri qال أخbarna cبدiرزaq xadيid keliya buu dad ka badan sheekhu midba meel uu kula kulmay ayuu kaba wada warinaya haddana waa msلم وxadثna إسحاaq بن maنصuuri qال أخbarna cبدالرزaq عan بن jurayجi qال أخbarnii إسmاعيل بن أمyة إسmاعيل بن عuرyة waa nin ka yar dee aynu horeba usoo araragnay lakiin ka daba ka horeeya ismaaعيل بن umayaxa وxadثna mحamed بن raafici qala xadثna بn abi fudaykin عan بni ذiئbi بn abi ذiئbi xa وxdثnا hاrون بن سعيد الأyلي qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي اsامة yعnي بن زaيد waa ninkii marka dhaweyd aan soo arkaynay kul haؤuلaaءi can ناaفiعin dadkaas oo dhan bal idinku dib ugu wada noqda o waa naafic waana dad aan soo aragnay ka ugu horeeya waa layt بن سacد ka ku xigaana yaحya بن سacيid الأنصاrي weeye qadاad ma aha haddana ka soo raacaya marka dambe iyada xamaad ibnu zaydi iyo ismaaciil ibnu culaya labadoodu ma jiraan ee waa ayuub bay ka warinayaanoo ayuub baa marka halkaa ka soo baxaya haddana ismaaciil ibnu umaya marka dambena ibnu abi dib imaamkii ugu dambeynna waa usaamatu ibnu zayd intoodaasiba xadiidka waxay ka wariyeen marka waxun baad ka saaraysaa xamaad ibnu zayd iyo ismaaciil ibnu culaya iyagu walow ay dee xa imaka uu yihi ayuub bay ka warinayaan iyagu ayuub baa naafic kasii warinaya نافع bay kaba wariyay عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بhda الحadيث walaysa في xadيiثihim xadiidkooda kuma sugnaa wain lam raggaas oo dhan malaa cid uu kasoo reebi doono mooye wain lam yakun lahu maal faqad cataqa minhu ma cataq intaas haddii aanu xoolo lahayn waxa ka xoroobay wixii xoroobay intaas oo ujeedadu addoonnimadiibaa baaqi ku noqonaysa ayaa iyada xadiidkooda kuma sugnaa ilaa fi xadiidi ayuba oo dee taasi maxay inoogu sugnayd laba xadiis baynu soo aragnay ama laba dariiq dariiqa hore naafic waxaa ka warinayay jariil ibnu xaasim waa dariiqa aynu soo aragno walilaa faqad cataqa minhu waa ku jiray dariiqii ka horeeyeyna naafic waxaa ka warinaya cubaydullaahi ibnu cumar iyadana cibaaradu way ku jirtay fain lam yakun lahu maalun cataqa minhu ma cataq dariiqii saddexaadna ee ugu horeeyeyna imaam malik baa naafic kaba warinayay iyadana wailaa faqad cataqa minhu ma cataqa intaasoo dhan raggaa waaweyn ee xufaada ahaa xadiidkooda way la socotay intaasi laakiin raggan badan ee ina waa dhammaanba waa xertii naaficun naafic xertiisii naafic marka la eego dadkan badan ee kale kaba wariyey markay noqoto ayuub iyo yaxya bnu saciid oo weliba shaki iyaga riwaayadooda uu kuba sugan yahay ayay ku jirta ragga kale o dhami xadiidkii unbay kuba intii hore quwima caleyhi qiimata cadlin intaasun bay ku joogsadeen labadan dambena muxuu ihi ilaa fi xadiidi ayuba wa yaxya bni saciidin wa ansaari fa inahumaa labadoodu dakaraa waxay sheegeen hada alxarfa xarafkana jumladan buu u wadaa maha xaraf horena kitaabka waataynu soo aragnay intayna aymaan ku jirnayna xadiid zuhri oo kale muslim baa mee hadalka lahaa waytaynu soo aragnay fainahumaa dakara hada alxarfa xarafku sheegaya wain lam yakun lahu maalun faqad cataqa minhu ma cataqa wey fi lxadiidi xadiidkii bay kuba sheegeene lakin waqaalaha maxay yidhaaheen laa nadri anagu ma garanayno ma ogin ahuwa shay-un intana wain lam yakun lahu maalun inuu shay yahay fi lxadiidi xadiidkii marfuuca kuba sugan aw qaalahu naaficu min qibali amase hadal naafic xaggiisa kaba yidhi oo ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa inuu yahay ma garanayno walaysa fi riwaayati axadi minhum ragga mid kaba mida riwaayadiisana kuma sugnaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm de qaala rasuul llahi iyo taasun baaba kuma sugnaysa riwaayaadkii horeba ila fi xadiidi layt bni sacad baa ah samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm ibn cumar inuu yihi bal arrimuhu horta horeynu usoo wada aragnaye waxa weeyaanuun meeshii ikhtilaaf baa jira raggii xertii iyo asxaabtii naafic marka la eego xadiidka intiisa dambe imaam malik oo dee dadkii bal matalan xataa markuu naafic kaba warinayo silsilatu dahab ba ahayd taasoo kale waa sugay cubaydullaahina riwaayadiisii way nooguba sugan tahay walow isaga ikhtilaaf jiro laakiin haddana xufaadii asxaabtiisu way sugeen jubradaa way sugeen jariir ibnu xaasimna waa tan aan soo aragno iyadna way kuba sugnayd laakiin bal ragna way kaba aamuseene arrinta jirtaa waxa weeye ayuub iyo yaxya ibnu saciid buu kaba soo naqliyey in shaki meeshii ay shakiyeen oo talow hadal ma hadal naaficba se waa xadiidkii marfuuc laakiin raggii xufaadaasaynu soo maray tay meesha yidhaaheen ziyaadadii dee ragga xufaadee waaweyne xadiidkii bay wariyeen marfuucnimona way ku wariyeen taas baa inoo sugan arrintan qolooyinkan ka dhacdayna waa shaki uunba taas oo kale imaam shaafici baa laga soo naqliyaa u malaynaya axad ahlucilmiga ka mid oo dee markay hadday malik iyo ayuub me malik iyo ayuub ay isku qabteen xadiid naafic ee waxa weeyaan malik in la raajax yeelo mooye ayuub baa ka raajaxsan odhanaya sababtuna uu uga mulo ayuub uu ka horeeyaaba naaficna aad buu dabaqada ugu dhow yahay laakiin imaam malik uu uga mulaasamo badnaa laazimid uu laasimo xadiidkiisiina ugaba aqoon badnaa arrin kalena way jirtaay oo ah dee xataa hadday taasiba dhacdo nidhaahno waa labada imaamba oo dee iskuba khilaafsan imaka ayuub oo kale shaki bay riwaayadiisu tahay qolooyinkaasna may shakiyin markaa iyadoo ay xataa shaki aanu jirin baa tarjiixu jaanibkaa uu raajax yeelaye markay noqoto shaki ee ruuxii aan shakiyin riwaayadiisa shaki mid shakiyey laguma cilaynayo kii isagu xifdiyey baa riwaayadiisii la qaadanayaayo bal markaa waxaan leenahay xadiidkii marfuuca bay inoogu jirtaa mana ahaa in waxa dee imaka ama maqduuc la yidhaaho dee mawquufna lamama odhanayo ku joogo uun naafico ra'yigiisia arrinku maahe waa xadiidka marfuuca aimada waaweyna waa kuwa rafciyey taasna jazmiyey shaki cidi ay shakidayna dee balmidkana xadiidkii iyaga riwaayadoodii cillo kuma keenayso oo dee laguma cilaynayo وxadثna cمر بن ناqل وبن أbي cمر kilاahma عن iبن عuyeynةa qال بن أbي cمر xadثna سفyاn بن عuyeynةa عن cمر وina dيnاr عن saلم بن عبداللahi عن أbيه waa saلم بن عبداللahi maka naaفع xadiidkiisii maaha sالم بن عبداللahi بن cمر o أbيه kaba warinaya أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل man اعتaقa ruuxa horeeya cabda بynه وabyna آkhر isaga iyo nin kale uba dhexeeya quwima عalayhi في mali ninkan u xoreeyey qeybtiisii xoreeyey baa la qiimeyn calayhi korkiisa addoonkii fii maali xoolihiisan uu isagu leeyahay qiimata cadlin laa wakta walaa shadad horaynuuna soo aragnay macnuna waktigu nuqsaan aanay kuba sugnayn oo dee aan la odhan war dee wuu xoreynayaaye bal dee wixii aan loo joogsan meel hoose qiimihii suuqa uu kaba goynaya uun shadad iyo ziyaade iyagii lagu qaaleeyo baahidan jirta daraaddeed iyo sharcigu inuu ku qasbayo oo uu kuba ictibaarinayo taa daraaddeed inta jaanibkaas dee lala markaa lala egto lagaga faa'iidaysto markaa lagu qaaleeyo inay waa qasban yahay oo sharcigii baa laaziminaye taasna aanay jirinee qiimo cadli un uma actaqa calayhi addoonkii waa xoroobaya fii maalihi in kaana muusiran de haddaanu muusir ahayna waa taa aynu soo maray arrintii kalena weli waa inoo dambaysa xadiidkii keenayay isagai in la yidhaaho shaqo tag labada xadiidna bukhaari iyo muslim basay usoo saareen waa laba dariiqo nisanfiyayn oo labaduba way noo sugan yihiin un weyn وxadثna cبd بن حmayd qال xadثna cبdالرزاq qال أخbarna mcmr عن الزهري عن saلم عن بن cمر أن النبy صلى الله عليه وسلم qاaل maن اعتقى شhirكا lah في cبd cتقى ma baqya wixii hadhay ma baqya min الcبdi في maali xolihiisu kaba xoroobaya إذa kana lahu mal yblغ ثمن الcبd hadduu isaga usugnaaday maal adoonka ثمنkiisii gaadhaya وxadثna محمد بن المثنى ومحمد بن بشhاr ولفظ لبن المثنى qال xadثna محمد بن جعفr qال xadثna شعبة can qataadata can nadr bni anas kolley isagoo sanadka sidan dee waynu soo aragnay halka aan sheegay kitaab alcidqi waa axaadiisi aynu ku soo maray waa arrintan qariibka ee muslimiinu si usoo wada celiyo kolkol xadiid fardiyin baan arki jirnay baab dhanba uu sidiisii usoo wada celiyo nadriguna waa nadr bn anas ibn malik saynu hore usoo aragnay saxaabigii jaliilkaa baa dhalay waa taabici qataada waa taabici bashiir ibni nahiga nadri uu kasii warinaya waa taabici saddex taabici baa israacay xadiidkii عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل في المملوki waa adoonkii byn الرajuلayn waa في شhأن المملوki wuxuu hi wixii maqulkii waa inoo dambeeya maqul qowlkii ee isagoo ka hadlaya adoon byn الrajuلayni laba nin dhexdooda oo fayctiqu uu xoraynayo أxaduهmaa midkood qeybtiisii uu xoreyn qaala muxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh yadmanu kii uu xoreeyey qeybtiisa xoreeyey baa magdhabaya oo macnaa intii kalena waa bixinaya kol hadduu maal leeyahay waana sii baana lagu wada xoreynaya addoonkii وxadثna cbaydاللh بن mعاad qال xadثna abي abيه mعاad بن mعاad qال xadثna شhucبة بhada الاسناadi waa isnaadkii makaan kaba soo baxnay qataada nadr bashiir abu hurayra waaye qaala waxaanu yidhi markaa xadiidkii marfuuc ahaa man actaqa ruuxa horeeya shaqiisan shaqiis iyo shiqs sadee nasiif iyo nisfiba waa isla macnoo nisfigaba nasiif waa la yidhaha isne min mamluukin fahuwa xurun min maali addoonkaasi xor buu noqonaya maalkiisa xaggii hadduu leeyahay weeye wax gaadha وxadثnي cمر بن نaqd qال xadثna ismاعيل بن إbrاhيم عن بن أbي cروبةa wa سعيد عن qتاdة عن النضر بن أنس عن بشhير بن نhيk عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل maن اعتقى شhقيصا lah في cabd نصيب isaga u sugnaaday adoon ruux horeeya fakhلاasu waa khlaaskiisa waa fakaku min الriqi way waa fakashada iyo tk dee markaa uu ka fakado maala addoonnimadii oo uu xoroobaa fii maalihi maalkiisa ay tahay khalaasu waa khalaas اlcabd fii maalihi fii maali lmuctiqi waayo waa ka nasiibkiisa xoreeyey in kaana lahu maalun hadduu xoolo leeyahay fain lam yakun lahu maalun waa tan xadiidka qataada inoogaba timi bukhaari iyo muslimna ay wariyeen horaynu usoo maray barhkood inay intay idraaj sheegteen laakiin bukhaari iyo muslim ba xadiidkii marfuuc ahaan bay u sugaan istusciya alcabdu addoonkii baa laga shaqo dalbayaa hayra mashquuqin mid lagu adkaynayo oo la dhibayo heyrkii xaal aanu ahaanin caleyhi korkiisa ama xaal aanu ahaanin waa caleyhi isaga korkiisa la dhibayo tan macnaha waa maxay bal haddii uu ruuxu xoolo leeyahay waa la qiimeyn oo isaga ninkii kale unbaaba intii kalena la saari qeybtii hadhay ee laakiin marka aanu xoolo lahayn horta qeybtii ma xoroobin weeye ee laakiin ma sidaasaa laguma daynaya xadiidkani wuxuu inoo soo kordhiyey in addoonkii la odhanayo shaqo tag san ruuxa mukaatabkiiba dee marka la kitaabeeyo uu isaga shaqo tago ee isagu isagaba bixiyo wixii lagula heshiiyey ee nujuumtii kitaabada kitaabo maha tani laakiin shaqo tag baa la odhan iyadoon hadda isagii waxaanu qaadi karahayn aan la saarahayn waxa weeyaan taas deedna markaa hadduu wixii markuu iska bixiyo sidaasuu ku xoroobaya oo haddii dee ninkii hore maalkiisii laga xoreyn karana waa laga xoreynoo looma baahno shaqadiisii haddii laakiin waa markii riwaayadaynu kuwa soo marnay walilaa faqad cataqa minhu maa cataq ayaa xukumkani imanaya in isagii fursad la siiyo uu ku xoogsado wixiina iskaga bixiyo intaa dee ninka kale la saari lahay in leeg ayuunbaa isagii ay noqon waxa la saaraya la odhanayo shaqo tagoo soo xoogso hadduu isagii ikhtiyaarkiisa weeye uu yidhaha meesaan baaqi ku noqonayaana dee laguma ilzaaminayo laguma qasbayo weeyaanoo taasi waa ikhtiyaarkiisa وxadثna abubkr بن abي شhaybةa qال xadثna عaliي بن msiri ومحamed بن bشhri xa وxadثna isحاq بن ibrahيm وعaliي بن khshrm qال أخbarana ciise بن yuنuسa جamيعا xaalayin waa cali بن msir محamed بن bشhr iyo ciise بن yuنus السبيعي أو بن إرساح السبيعي wy جميعا عن ابن أبي cروبة بhda الاسناaد سdexdoodanba waxay ka wariyeen سعيid بن أبي cروبة isناadkiisii وفي xadيiثi عيسى waxaa kuba sugnayd ثuma يsتسcى waa laga shaqo dalbayaayo في نصيب الadي lam يctiq ninkii aan xoreyn qeybtiisii baa la odhanayaa soo xoogsoo qeybtan markaa iska bixi غayra mashquuqin caleyhi xaal aanu ahaanin dee mid la dhibayo arrinkii laguma cusraynayo waxaanu qaadi karayn laba saarayo xadaa bal baabkii waan ka baxnay axaadiiiisii taas waana axaadiis mukarar ahayd waana axaadiista iyo duruqda badan kolle waxoogaa duruqina waaba yar ziyaad ahaan laakiin xadiiiyeynoomay soo kordhin waa intaynu kuba soo marnay cidqi un xadiidkani waa xadiid aynaan hore usoo marin hadhowna wuxuu inoo keeni doonaa baabka dambe xadiid aynu soo marnay xadثna علي بن xجr سعدي وأبوبكر بن أbي شhيبة وزهير بن حرب qالوا xadثna إسماعيل وهو بن عرية عن أيوب عن أbي قلابة عن أbي المهلب عن عمران بن حuسayن kolay isagu sندku yahay waxaan filaya وktiga aan dheereen ba waynu soo aragnay أyوب السkhtiyاني أbو قلابة أبوالمهلبna waa wada taaبiciintii أbو قلابة waa cبدالله بن زaيد الجrمي أbوالمهلبna waa adeerkii weeye isaga adeerkii barhkood baa cabdiraحmaan ibn camr bay magaciisa yidhaaheen barhkood cabdiraحmaan ibn mucaawiya yidhaaheen horeynuu soo aragnay waa bal nin taabici weyn isagu can cimraan ibn xusaynin waa صaxaabigii jaliilka ahaa abina waa صaxaabi ana rajula nin baa actaqa xoreeyey sitata mamluukiina waa lix adoon oo lahu isaga u sugnaaday cinda mowtihi markii uu dhimanayay buu xoreeyey lam yakun lahu maalun umana sugnayn xoolo hayruhum iyaga keyrkood ah oo dee warasadiisina waa joogaane xoolaan iyaga ahaynna maba lahaynba fadacaa bihim ninkiina uu dhintay fadacaa bihim wuu yeedhay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam iyagii buu yihi balkeena fajaza'ahum wuxuu u qeybiyaa talaatan waa saddex qaybood buu ka dhigay laba laba laba waa saddex meelood min laba ah uma aqraca baynahum uu u qori riday oo uu qori tuuray faactaqa wuxuu xoreeyey isnayni laba wa araqa wuxuu addoomeeyey arbacatan afar wa qaala lahu ninkiina wuxuu ku yidhi dee isagii waabu dhintay oo markaa lamu hadlayna waa isagoo sha'nigiisii kaba hadlaya qowlan hadal shadiidan daran hadal adag buu yidhi oo de waa ficilkan uu laba yimi isagiina wuxuu leeyahay aan ahaynba ayuu rasuulkii ilaahay hadal adag oo dee taas uu laba yimi oo hadalladii laynoo soo naqliyey waxaa kaba mid ahaa dee haddaan tan ogahayba kumaan tukadeen oo ama kumaanaan tukaneen oo arrinkan laftina sanasa iyo dee dafnigiisii maan xaadirnaynba ama mee laguma aseen qubuur almuslimiin adigu bal hadal adag ayaa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka shanigiisii isagoo kaba hadlaya labada dariiq baan israacinaya markaa xadiidka macnihiisaan kusoo yarlaamayna xadaثna qtaybaة بن سacيid qaal xadaثna xamaad xa وxadaثna isxaaq بن ibrahim وبn abi cmr can الثaqafiyi وcabdالwahaab kilaahuma can ayuba markaa haqafi iyo xamaad ibn zayd labadooduba ayub bay xadiidka kaba wariyeen bhada isnaadi isnaadka aynu sooba aragnay ama xamaad xamaad faxadiiثu kariwaayaة بn culayata xadiidka xamaad ibn zayd ibn curaya riwaayadiisii oo kale weeye وأma الثqaفiyu ثqaفi waa ninkan cabdالwahaab fafي xadiiثihi waxaa kuba sugnaa أna rajula min الأnصaari in anصaara ayaa awsaa dardaarmay cinda mowtihi markii uu dhimanayo faاctaqa siتaةa mamlukiina lix mamluuk buu xoreeyey ama lix adoon buu lahaa markaa riwaayada hore ana rajula actaqa si wuxuu cidqi naajisa ahaa baa lafdiga hore ahaa lafdigan dambana inuu wasiyo ahaaye laakiin kolleyba in ruuxu kol hadduu xanuunsanayo oo uu xanuunsanayo khaasatan xanuunkaa dee culuse uu kuba dhimanayo in tasarufkiisa maalkiisa uu kuba tasarufaa maaha mid naafida oo dee uu si ugu tasarufay uba fulaye wasiyadii unbuu la xukum yahayoo saddex maalood marka maalkiisa loo dhiga meel ahaan ayaa tasarufkiisa uu dee markaas uu mid jaa-isa ama fula noqonaya labada kale wasiyadii oo kale weeyaan oo dee warasadii xaqoodii baa loo ilaalinaya marka hadduu waktigaas uu xoreeyey cidqi naajisa sida lafdiga hore daahirkiisu yahay iyo haddii uu kuba dardaarmayba ma-aalku mid keliya weeye waayo waktigan hadduu dee isagoo caafimaad qaboon xanuunsanayn uu wada xoreeyo way wada xoroobi lahayn xoolo kalaba yaanu lahaaninba laakiin kol hadduu xanuunsanayo xaaladiisu taa ahayd waana xanuunkaa uu kuba dhintay isagoo ku dardaarmay bacda mowti in la fuliyo buu la xukum yahay warasada xaqeedii baa meeshii jira markaa taasoo horta xukum oo isbedelaya taasi ma jirto hadalka adag ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ninkan yidhina waa ta aan aragnay bal xadiidku markaa wuxuu dalaalo adigu u yahay dee arrinkaas oo ah tasarufka ruuxa mariidkii fii maradi mowtihi inuu noqonayo uun dee nooc xajri baa jiro warasada xaqoodii loo ilaalinayo oo xaddii uun waa xaddii wasiyadiisu ay iyaduna fuli lahayd uun inuu intaa yahay xadiidka way nooguba sugantay arrinta kale iyadana inooguba sugani bal qurcadu dee maaha meel kasta ma gashee dee suurooyin kala duwan baabay shareecada ay kuba timi oo halkani ay kaba mid tahay imika lixdoodii dee waa tan oo cidqigii waa ku wada dhacay laakiin sharcan cidqiga halkani kol haddaanu xoolo kale lahayn hadduu imika xoolo badan leeyahay oo lixdoodu suludkii maalkiisa aanay ka badnayn way wada xoroobi lahaayeen ee meeshii wax kalaan jirin suludkii maalka way kaba bateenoo bal waa xoolihiisii oo dhan bal matalan markaas dee iyaga tacyiimkoodii laba un haddii lasoo qaado loo yidhaha labadan baynu xor kaba dhignay intii kale nooc yar waxay noqon lahayd xayf iyo jawr bay noqon lahayd oo dariiq bay noqotay arrintan maanta ibhaam kale ee koodii xoroobay ee suludkii kaba baxay iyo kii kale aanay kalaba socnayn lagu kala saaro waana dariiqii rasuulka ilaahay maray oo dee qurcadii bal markaa xadiidku wuxuu inoo markay cidqiga noqoto iyo bal dee meelo kale oo wixiisan oo kale shabahaya tacyiinkeeda looga baahnaa in qurca ay noqonayso dariiq wax lagu tacyiiniyo ama ibhaamkii laguba suuriyo taas xadiidkay nooguba sugan tahay markaa labadii qurcadu ay usoo baxdayna way xoroobeen dee afartii kalena xaaladoodii bay ku baaqi noqdeen kolle xanafiyada halkan oo kale un qurcada aslanba aan sugin ayaa waxay yidhaahaan dee midba sulusun baa kaba xoroobi lahay laakiin qowlkoodu waa fii muqaabili nas oo dee qiyaasku markuu nas muqaabilkii yahayna waa kaa faasidlictibaar ay kaba cabiri jireen oo dee xadiidkan iyo wixii laba midkaabaa taa kaba hor imanaya bal xadiidku imaka taas buu inooguba sugan inuuna faa'iideynaya ee arrintaas ah tasarufka mariidkuna inuu la mid yahay un wasiyadii markay noqoto fii maradi mowtihi xadiidka iyadana way nooguba sugantay sida rasuulka ilaahi yeelay salawaat ullahi wasalaamu caleyh arrinta kale halkan sharaxay uguba sugan dariiqan ugu dambeeye aynu soo aragnay ee xadaثana hishaam ibnu xasan can moxamed ibni sireen can cimraan ibni xusein can الnabiyi salى الlaه alay slm bimil xadiid ibn curaya xamaad haddaan carabka mariyey imaka dee bal haddaan marin waaba taaso waa wax iskaa iskaba yarcade taas baa imaamkii daaraqudni kalaam uu kaba keenay kalaamkiisa uu ka keenayna waa riwaayo kale oo nin ashcas la yidhaha imaka hishaam ibnu xasan waa min ahbat الnaasi fi moxamed ibnu sirin sian soo qoray nin aan dee martabadaaba lahayn oo ashcas la yidhaha riwaayadii ayaa waxaa dhacday iyadoo moxamed ibnu siriin uu kaba warinayo inuu xadiidkii moxamed ibnu siriin iyo cimraan ibnu xusein saddex nin dhexdooda soo geliyey oo ah khaalid ulxadaa abuqilaaba abulmuhallab kan imaka iyo markaa cimraan ibnu xusein taas buu tan kuba cileeyey uu leeyahay moxamed ibnu siriin xadiidka kamuu maqlin cimraan ibnu xusein kamuu maqlin laakiin dee aimadu way sugeen xadiidkana waxa weeye arrinkaas riwaayada kale kuma yimina tasriix asal ahaan samaclaad nin tadliis lagu yaqaanona maaha kumaba sugna dariiqana waa dariiq kii hore kaba xoog badan haddii xataa bal taas laba ictibaariyana waa dariiq mutaabac ahaan waa taa duruqdii kale ay nooguba sugan tahay laakiin waxa ay kolley arrinkaas uu halkan imaamkuba wado dee isdiragiisa halkani kolley maaha maxalkiisiyo waa qowl dee xoog leh ama maaha ma noqonayo hadalkaa isdiragiisaas imaka halkan baabu jawaazi bayc jawaazi bayc almudaberi waa baabkii nooguba dambeeyey kitaabkan ama dee cidqigii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsana walow dee inoo kala fogeeyey imaamka muslim in xadiidka inoo soo wadaana xadiid aynu soo maro raqamka uu leeyahay sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashanna waa kitaabu zakaat baab uuba dhiftay bal baabu ibtidaai fi nafaqati ama dee ibtida ama altibdaa binafsi fi nafaqa baab sidaas ahayd oo ruuxu markay wax nafaqa iyo waxyaala noqoto horta naftiisa inuu kuba bilaabayo haddana ehelkiisii dadkaas dabadood ba wixii kale hadduu wax ziyaada hayso dee uu infaaqiisa can yamiini wa can yasaari ay imanaysaa baab taasoo uba dhigtay ayuu xadiidka kuba soo arooriyey in ziyaado xadiidka markaa halkaa kuba sugnaydna intii muu soo celin ee wuxun buu soo dhigtay intii kuba tacalluqsanayd mudaberka iyo iibkiisa kuba tacalluqsanayd markii uu rasuulka ilaahay ninkii lacagtan gacanta kaba geliyay si ay noola soo socota hadalkii uu yihi yihi qaado oo naftaada ku nafaqee hadday wax soo hadhaana fali ahlik hadday wax soo hadhaana falidii qaraabatik hadday wax soo hadhaana fahakada wahakada wahakada intaasoo iyada halkaa inoola socotay maanta lama socoto kitaabu zakana weeye raqamkana dee kol hadduu raqamkii u yaallo dhib yaraan baynan ugu laami kartaan xadiidka intaas weeye ama sida kale xadiidka asalkiisu waynu soo marnay waana kan baabu jawaazi bayc mudaberi mudaberna waxa weeyaan waa ruuxa addoonnimadiis mee xoreyntiisii lagu xidho geeri oo ruux baa addoon buu leeyahay isagii buu odhanayaa haddaan dhinto xor baa tahay marka cidqigiisiibaa wuxuu ku xidhay bacda mowtihi marka mudaberna waxay u yidhaaheen dee inay geeridu waxay imanaysaa ama dhimashadu ay imanaysaa dubra alxayaat oo waa nolosha dabadeed bay imanaysaa sidaas baaba loo yihi barhkoodna waxay leeyihin mudaber waxaa loo yihi liannahu dabara amra dunyahu wa amra aakhirati ninkan labadii ameerba uu iska maamushayo si fiican buu u maamushayo adduunye intii uu joogayna waa kan addoonkii waadaysay si ugu shaqeeyo markii uu dhintayna ajri aakhiro oo aristiisii aakhiro ayuu dee tadbiir ulaba yimi o waa kan xoreeyey intii adduunyada waa ka faa'iidaysay markay tiisii noqotayna ajrigii aakhira ayuu xaggiisii laba kaco labadii meeloodba aakhirigii adduunba arrintiisiibuu si fiican u maamushay taas baa mudabernimada ama laftiga tadbiirku uu kaba yimina barhkooda way yidhaahane laakiin macnuhu waa kaasun waa ruuxan xoreyntiisii lagu xidhayo un dhimasho ee ruuxuu xoreynayo markuu dhinto uu dee matalan odhanayo xor baa tahay taas bal in la iibiyaa banaanida macnuu waxa weeye hadduu ninkii dhinto de haddaanu wax kala lahayn eeg wax kala lahaynuu isagun ahaa wasiyadiiyo waa tan imaka aan umuurahan kaba soo maro thuluth baa arrinta kaba xoroobaysa ay noqon haddii kalena oo dee wixii thuluthkii kaba bixi karana waa xoroobay laakiin waa intii uu nool yahay weli lama gaadhin waa oo kale waa hadduu kuba dardaarmo addoonka haddaan dhinto xoreeya oo kalena waa laba xukume bal markaa intan uu nool yahay hadduu arrinkiiba kaba laabmo oo uu iibiyo oo kale bal xukunkeedii ama banaanideed buu baabkeedii yahay ma ujeedada waxa weeyaanun ma ka laabmi karaa ruuxu isagoon dhiman waxay ahayd wixii lama gaadhin hadduu dhinto buu yihi in midkood horhoreyn horeyn doonana ilaah baa war ubahaye laakiin inta ka horeysa miyaa laga noqon karaayo wixii ma bedeli karaa wasiyada iyada taa waa itifaaqooda oo wixii kuba dardaarmay inay wixii marka uu dhintuun baa ciddii milkeysa ay milkeyeysaa ama dee ay la fulinayaaye waa wuxuu ka laabmi karay ahayd suuradana taa miyay la mid tahay mise maaha waa tan xadiidka kuba arki doono xadaثna abالربيع سlayman بن dاud الcتakiي qال xadaثna حmad yعni بن زaيdi عan cمr بن dinاri عan jaaبir بn cabdاللahi أna rajula nin min الأnصاari anصاar kaba mida abu madkuur baa la odhanayay ninkan ansaareed ayaa actaqa xoreeyey gulaaman adoon lahu isaga u sugnaaday yacquub baana addoonka la odhanayay can duburin waa xag dambe ooyo isaga dee bacda wafaati lam yakun lahu eeg ninkanna uma sugnayn maalun xoolo gayruhu gayrkiya oo isagii waaba xoolo kaleo ma lahayn waanu baahday sida riwaayaat bal bukhaariya laftigiisa kuma soo aroortay kuwo kalena waxaa kuba yimid daynba in lagu yeeshay fabalaga dalika nabiya sala allahu alayh wasalam ninkii xaaladiisan iyo isagoo baahday bal hadday dee taa kale inoo sugnaateen dayn laguba yeeshay ayaa arrinkiibaa rasuulkii ilaahay gaadhay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faqaala wuxuu yihi intuu u yeedhay buu ihi man yashtariihi yaa iibsanaya mini addoonkiibuu iibinayaa ninkii wuu baahday yaa iga iibsanaya faishtaraahu waxaa iibsaday nucaym bnu cabdillaahi ninka quraysheed ee reer bani cadiye nucaym ibnu cabdillaahi la odhanaya halkaasaynu tarjamadiisii kuba soo maraye bihamaani miati dirhamin sideed boqol oo dirham fadafacahaa wuu dhiibayo waa mabaalaqi daraahimtii ilayhi waa ila lmudabir ninkii dee mudabirka ahaa ee ansaareed buu gacanta kaba saaray waana kaa ku yidhi hadalkaa aynu soo maray halkaa hore kuba sugan ee naftaada ku nafaqe iyo hadday wax soo hadhaanna ehelkaagiyo hadday wax soo hadhaanna qaraabadaadi haddii kaleba markaa dee meri kale de ad khayrkeed kuma bixinaysay adaa garana kuma bixi taas baabu kuba yidhi waana hadalkaa baabkaas dee ka dhexdeed aynu kuba soo maro intaasa ayaa maxalu shaahidku ahaay intan maxalu shaahid ma qaala camrun camr baa wuxuu yihi waa ina dinaare samictu waxaan maqlay jaabira bna cabdillaahi yaquulu xaalu ku qowlayo cabdan ay actaqa can duburin baa dee iskaba ficilkiiba iska qadaro ninkaasi wuxuu xoreeyey xag dambe iyo dubur ahaan cabdan addoon qibdiyan qibdi ah oo addoonku reer qibdi buu ahaa nimankaa masar degayay oo maanta dhintay caama awala kan hore dhintay jaabir baa leh dee camr ibnu dinaar buu saa ku lahaa camarna mar dambuu laba kulmay bal waktiga taxdiidkiisi waa inoo dambeeyaa walow aanu sanada taxdiidkeedii ahayn laakiin fatradii waa fatra aan garan karnaba intaa dhexdeeda bal maata caama awala kal hore dhintay ujeeddadu waxa weeyaan addoonkii wuu soo dhawaaday waa cimriyey camr ibnu dinaarna waa soo gaadhayba yaanu arkinbe jaabir baa ku yidhi ninkiiba ma sii dheeraba addoonkaasi kal hore u dhintay ama sanadii hore وxdثna abو bكر بن أbي شhayبة وإسحاq بن إبراhيم عن بن عyynةa qال abو بكri xdثna سفyاn بن عyynةa qاaل سمعa cمr jاabirا yquل سفyاan baa le cmr wuxuu mqlay jاabir xaaluu ku qowlayo dbra رajuل miن الأنصاaر nin ba adigu تdبيirkan iyo تacliiqan xornimo lagu xidho geeri ayaa uu laba yimi nin أnsaareed غulaaman adoon lahu isaga usugnaaday lam yakun lahu maalun hayruhu hadduu xoolo kale leeyahy dee arrintani may timaadeen xoolo kalena ma lahayn ninkiina uu baahday bal dayn baaba lagu yeeshay fabaacahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam addoonkii uu iibiyey rasuulkii ilaahay siuu dee isagiibaa baahdee naftiisii ugu nafaqeeyo gees kalena bal deynkaasi hadduu sugnaado deynkaasna iskagaba bixiyo qaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi faishtaraahu waxa iibsaday ibnu naxaami halkan culimadu waa kalad bay leeyihiin ee sawaabku dee nusooyinkii muslimna dhammaansan baa dhacday sawaabku waa fashtaraahu naxaamu naxaam baa la odhanayay waana in lafdigan annaxmana kolley waa nin kolley hore uu islaamay laakiin ma soo hijroon oo saynu hore usoo sheegnay ma soo hijroon reerkoodiibaa u diiday oo yihi war diinta kasta hays diintaadaba iska hayso laakiin nin nafaqayntiroo dad badan gacanta ku hayoo nala joogon waa cumar ibn اkhadaab iyo jilibkoodii baanu ahaa naxamna in xadiid baa wuxuu soo arooray oo kuba yimi dakaltu اljanata fasamictu fiiha naxmata linucaym jannadan galay inuu rasuulku yihi markaasaan maqlay naxmadu waa ama saclada qufac oo kale ama xiixsiga weeye taas nucaym leeyahay ayaan kaba maqlo naxaam sidaas baaba loo yihi haddaba ninkaas haddaba inaan naxaam muhayne isagaan naxaam ahaye ninkaasaa iibsaday waana kaa magaciisii aynu soo argayna nucaym ibnu cabdillahi alcadawi cabdan adoon oo kaana cabdan qibdiyan maata caama awala fii imaarati bni zubayri waktigii imaaradii ina zubayr cabdillahi ibnu zubayr weeye kolley imaaradiisuna dee waxay bilaabantay markii isaga lala mubaayacoday markii yaziid ibnu mucaawiya dhintay afar iyo lixdankii hijirada taas bay kaba bilaabantay malaa mucaawiya labaadna isagoo ayaamuunbu hayaa fasameeye cisha ama dee waxma tawaliyna uu dhintay kaasa waa mucaawiyat ibnu yaziid ibnu mucaawiya mucaawiyaha labaad ay dhahaan iska de buu ahaa mala waxaaba kuma jirin isagu iyo dee aan dhalinyarada ahaa iskana saalixa laba yidhi adigu waxba matawaliine markaasaa isaga xijaaz iyo dee ciraaq iyo dhulkaas oo dhan baa isaga yeman iyo lagulaba mubaayacooday oo ilaa mar dambe dee marka afar iyo lixdankii laga bilaabo ilaa saddex iyo toddobaatankii hijrada dee akhirkeedii markaa ma la dili doono intaas bay imaaradiisu ahayd oo dee waa waqtiyadaa dhexdoodii un ayayd intaa uu isagu markaa dhul bilaada badan kaba talinayay imaaradiisii ayaa uu dhintay ninkani caama awala xadaثna qtaybaة بن سacيidi وبن رمح عan lays بن sعد عan أbي زbayr عan jaaبiri عan النabiyi slى الlه عليه وsلم في الmdbri نaحو xadيiثi xmاadi عan cمr بn dinar xadaثna qtaybaة بن سacيidi qاl xadaثna المغيرaة عn الxizاniية waa ninka dee mغيra waa de abtirsiintiisa dambe ayay xizam ay kuba sugan tahay kollay horena waxaan filaya dee waa ti aan ugaba soo hadalay meelahan ay dhacday dee horena aan usoo sheegnay taqriibka nawowi iyo tadriibu raawi tabacaadkiisa kala duwan iyo alfiyada suyuudi iyo sharaxyadeed oo dhanba arrinta dhacday ah waxaa bukhaari iyo muslim ku suganay alxaraamiyu inay yihiin alxizaamiyu aanay ku sugnayn oo waxaan jirin waa tan oo dee waxaa ku sugani waa xizaami xaraami baan ku sugnayn waa arrin qalad dhacday in kutubahaas aimadiina kamay dhicina mar dambe uba iba dhacday dee dabacaadkiina waa saasay kuma sugantay in la yidhaha bukhaari iyo muslim alxaraamiyu baa ku sugan ee alxizaamiyu kuma sugna sawaabku alxizaamiyu baa ku sugan alxaraamiyu kuma sugnaa kutubtaa waxaa dhacdayna waa arrinta kole horena waa waana tan dee bal umuurihii taa ayna tusayeen can cabdilmajid ibni sailin can cadaa ibn abi rabaxin can jaabir bni cabdillaahi xa وxadثnي cبd للh بن hashim qال xadثna yaحyى yعni بn سacيidi وأnصاri may wa qطاn عن الxuseين بن dakwan المعalmi qال xadثnي cضاء عن jاabiri xa وxadثnي abو غساn المسmعي qال xadثna mعاad qال xadثnي abي abه mعاad بن mعاad can mdrin oo isna mعaad un ba la odhanaya de me isaga mعaad haduu yahay abina mعaad can mdrin can cضاء بن abi رbاxin madarkuna waa madar ibnu dahmaan aynu hore usoo maray madar waraaqa de habeena dhaweyd aan soo arkaynay can cadaa ibn abi rabaxin wa abi zubayr wa camr bni dinaar markaa madar alwaraaq baa cadaa iyo abu zubayr iyo camr bni dinaar saddexdan riwaayaadkii waliba dadkii isaga ka herka sareeyey ay warinayeen bay noogu sugnaayeen ana jaabira bna cabdillaahi xadahahum fii bayci lmudaberi kulu haulaai markaa raggaas oo dhami qaala wuxuu yihi can inabiyi sala allahu calayh wasalam oo bal masalan qolooyinkan imaka jaabir ibnu cabdillaahi dee kaba warinaye bal imaka asaaniiddii haddaad dib u laabanto cadaa can jaabir waan haynaa wa cadaa ibnu abi rabax oo kale waxaa kaloo dee aan aragnay qolooyinkan kale dee abu zubayr iyo camr ibnu dinaar iyo qolooyinkaas intuba waxay yidhaaheen jaabir ibnu cabdillaahi baa u waramay dhammaantoodna waxaa xadiidkooda ku sugnayd can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bimacna xadiiثi xamaad wbni cuyeynata can camri can jaabirin xadiidkii ibnu cuyeyne iyo xamaad iyo camr bni dinaar can jaabir kaba wariyeen ayaa kan cadaa iyo abu zubayr iyo maala iyagu camr markaas kii bay la wada mid yihiin kolle xadiidku waa inoo dhamaaday ta iyada inooguba sugan horta tadbiirki iyo wixii waanu kaba soo baxnay xadiidka ta inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ruux mudabera inuu iibiyey kolley waxaan nidhi baahi baa keentay barhkoodna dayna way sooba naqliyeen dayna way sooba naqliyeen bal markaa kolley shaaficiyada halkan iyo dee aymo qowlkood bay tahay inuu ruuxu kol haddii aanu dhiman waktigiina aan laba gaadhin inuu wixii kaba noqon karo in la iibiya ay bannaan tahay xadiidkana way daliishadeenba waxaanay dee leeyihin waxa laba mida hadduu kuma dardaarmo yiha haddaan anigu dhinto addoonkaa xoreeya inta ka horeysa waa wuxuu ka laabmi karo taa iyada khilaafa ma geliyaana waa ijmaac bay leeyihiin dadkii kaba horreeyey shaafici iyo saxaaba iyo taabiciinna bar ay qowlkan kaba soo naqliyaan waa jira aimada qaarkood oo in badana iyagu waxay leeyihiin rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dayn ninkan saarnaa buu uga iibiyey riwaayana way kuba timi marka taas baa keentaye haddii aan dayn iyo waxaasi jirin xaajada iyo baahidaasi aanay jirin sidaasaa lagu daynayaayoo lama iibinayo ayay qolooyinkana leeyihin xadiidka kolley daahirkiisuna e waa kaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal matalan sidii uu yeelaybe laakiin haddii bal ay sugnaatay inay dayn kaa uu iibinayay si kalena aan u iibiyeen iyo dee wax kalena ma lahayn xadiidkay nooguma sugan tahay bal qowlkoodna kolley qowl xoog leh ama